assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo raadi haddala soon qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare rooble oo amray in somalilan loo fasaxo lacag ku dhow labayo toban milyan si wax looga qabto dadka ah ay ku waxyeeloobeen ama dadka waxyeelada ka soo gaareen dabkii ka kacay magaalada hargeysa madaxweynaha somalilan oo kulan la yeeshay wafdi ka socda dowladda dalkaasi jabuuti guddiga doorashooyinka heer federaal oo shaaciyey liiska xildhibaanada iyo senatarada maalintii labaad qaatay shahaadada xildhibaannimo qaaramadii midoobey oo dowladda soomaaliya ka dalbatay inay deg deg ay u joojiso xukunada dilka ah ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo howlgallo qorshaysan ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn ciidamada ruushka oo warar ku ekeeyey dad bannaanbax ka dhigayay magaalo markaa ka mid ah gudaha dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal habeen wanaagsan waa habeennimo axada taarikhdan waxay ku beegan tahay saddexda abril laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaadan qodobada aad maqasheen oo dhammaystiran ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa amray in si deg deg ah loo fasaxo lacag dhan milyan iyo toddoba boqol oo kun oo dollar oo ku jirta xisaabta dowladda federaalk ee soomaaliya qoraal ka soo baxaya xafiiska wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waxaa lagu sheegay in lacagtan uu fasaxay rooble ay tahay deeq caalami ah oo lagu talagalay mashaariicda horumarineed ee somalilan lacagta ayuu wasaaraha markaa tilmaamay in lagu xoojinayo howlaha gurmadka ee lagu jawaabayo musiibadii ka dhalatay dabkii ka kacay suuqa weyn ee magaalada hargeysa ee waaheen oo geysay khasaaro hantideed oo gaaraya laba bilyan oo dollar dhinaca kale wasaaraha wuxuu kulan la qaatay ganacsada soomaaliyeed kulanka waxaa looga hadlayay sidii loogu gurman lahaa ganacsada dadkii markaa waxyeeladu ay kasoo gaareen magaalada hargeysa suuqa ka kacay waa kan wasaare maxamed xuseen roble waan intaas ka hadlaya
maantay kulankan aad iga ajiibteen oo aan iskugu kin yeeray oo ahaa dhibkii masiibadii ka dhacday magaalada hargeysa suuqii weynaa oo aan aada uga xunnahay ka shacbi soomaali ahaan shacbiga somalilan waxaan uga tacsideynaynaa arrintaas masiibadaha ee soo gaartay waana ka xunnahay ka dowlad ahaan waana garab taagannahay walaalaheen somalilan waxaan rabaa halkan inaan si gaar ah ugu sheego in shacabka somalilan dadkii masiibadaasi ka soo gaartay magaalada hargeysa oo mar kasta noo soo gurman jiray shacabka soomaaliyeed somalilan mar kasta way noo soo gurman jireen dhibaatooyin markayna qabsadaan wayna garab istaagi jireen sidaa darteed ka dowlad ahaan dowladda federaalka soomaaliya waxaan go-aansanay inaan ku tabarucno lacag gaaraysa hal milyan oo u s dollar ah wixii karaankeenoo ka badanna waa dadaal ah waa ku jirnaa hadduu allah subxaana wa tacaala idmo shacabka somalilan ganacsatadii ku hantida iyo maalka weysay waxaan leeyahay waa ka xunnahay wax idin soo gaaray walaalaheen ayaa tihiin mar kastana waa idin garab taagannahay nagu tashta habeen iyo maalin garabkiina ayaan taagannahay insha allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa intii aad weyseen oo ku khasaarteen oo idinkaga gubatay ka badan inuu ilaahay idinkugu bedelo sabar ayaana loo baahan yahay waa masiibo xun waa xanuun adag waana ka xunnahay dhammaan shacabka soomaaliyeed aad ayay uga xun yihiin bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu natubu ilayhi wasala allahu calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam mudan ra-iisul wasaare ra-iisul wasaare ku-xigeen wasiirada guddoomiyaha bangiga dhexe ganacsatada sharafta badan ee dhammaantiin waxaad leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi mudan mudar ra-isul wasaare waa kaaga mahad celinaynaa kulankan qaaliga ah oo maanta aad noo qaban qaabisay runtii kulan wuxuu ahaa sharaf leh oo dadka dhanna qalbigooda uu ku jiray waqti ku habboona la qabtay nasiibadu shalay dhacday maantana waa isaga nimid alxamdulilah aadan kaaga mahad celinaynaa kulankaas adiga wasiiradaadaba ay ganacsataduna si deg dega maanta uga soo qayb gashay intaas markaan uga gudbo mahadcelinta waxaan rabaa marka u horeysa inaan idhaahdo walaalaheen dhibta ku dhacday masiibay ahayd inaa lilahi wa inaa ilayh raajicuun ilaahay bedel khayr qaba ilaahay ha siiyo dadka wax ku xoolo beenana waxaan leenahay sabra waa musiibo waaye waana waana imtixaan rabaani ah shalay ilaahay wax ku siiya maantana kaa ashtay waana lagu samraa waxaan rajaynaynaa ilaahay ducadeenaas waa bil ramadaan oo weliba kowdi ah waa imtixaana isleeyahay barnaamijku markuu meeshu kusoo aado aad fiiriso imtixaankana waxaa weeye waxyaalaha loogu gudbaa waa un bedelkiisu jannou noqon doonaa insha allah haddii laa yidhaahdo Een, marka intaas markaan kasoo gudbo waxaan rabaa walaalaheen reer somalilan een, annagiya iyaga iyo ganacsatadiiyo ganacsatadu meelba waa degantahay xaggana waa degantahay intana waa degantahay waana isku halaanahay mar kastoo dhibaata dhacdana shacabka waa u gurman jirna xaggana waa isugu gurmanaa intana waa isugu soo gurmanaa markii noogu horreysa ma ahayn dhowr gooraan ay beledweynay yimaadeen ayagoo u gurmanaya muqdishay yimaadeen ayagoo u gurmanaya annaga hargeysaan tagna annagoo gurmanayna marka mar walba waa la iskaashadaa goboladu saasoo kaleeto puntland waa la isu wada gurmadaa iyagu waa soo gurmadaa markay dhib dhacdo marka waxaan leeyahay tii oo kaleeto waaye een, ganacsatada soomaaliyeed maantay oo halkan isugu timid ra-iisul wasaare isugu yeeray annaga oo soo tashanay waxaan oon weliba aysan ahayn tii ugu dambeysay waxaan isla garanay
madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi ayaa waxa uu qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi ballaaran oo markaa ka socda jumhuuriyadda jabuuti oo hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi saciid nuur xasan ujeedka safarka waqtiga ayaa ahaa afriin ay ka sideen madaxweynaha dalkaasi jabuuti ismaaciil cumar geele oo ahayd tacsi iyo tiinaayo uu siday ama usoo diray shacabka ee musiibadu dabka ku habsaday iyo in dowladda jabuuti ay markaa daar u yihiin wixii karaankooda ah inay gacan ka geystaan markaa taakulaanta musiibada halka ka dhacday madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa dhankiisa wuxa uu soo dhaweeyey wafdiga wuxuuna ugu mahadceliyay dowladda jabuuti iyo shacbigeeda gurmadka iyo tacsida ay la garab taageen shacabweynaha somalilan wuxuuna si gaara ugu mahadceliyay madaxweynaha dalkaasi jabuuti ismaaciil cumar geele oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee saacadihii ugu horreeyey dabka markaa socday lasoo xiriiray madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi guddiga doorashooyinka heer federaal ee fiits waxa ay markaa ay maalintii labaad bixiyeen shahaadada xildhibaannimo ay siiyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa maanta waxaada shahaadadiisii konton iyo sideed xildhibaan oo isugu jiray xildhibaanada golaha shacabka iyo senatarada aqalka sare waxaana xildhibaanadan shahaadadooda qaatay ee ka mid ahaa xildhibaano lagu doortay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya sidoo kale guddiga ayaa sheecayay in xildhibaanada shahaadada qaatay ee kalim ay ka kelimaadeen maamul goboleedyada kale ah hirshabeelle koonfur galbeed galmudug puntland jubbaland somaliland waxaana markaas dhinacyadu ay sheegeen in ay sii wadi doonaan ilaa iyo markaa laga dhammaystirayo labada boqol iyo todobaatan iyo shanta xildhibaan inkastoo weli doorashooyinka ee xildhibaano qaarkood ay dhiman yihiin oo aan weli la dooran sida garbaharey oo ah deegaan doorashada labaad ee maamulka jubbaland oo lix iyo toban kursi ay ku arsantay halka maamulka hirshabeelle leh ilaa iyo toban kursi u dhawaad markaa ay dhiman tahay doorashadeeda dhinaca kale xildhibaan aadan madoobe sheekh aadan madoobe oo markaa horey usoo noqday eh, guddoomiyihii baarlamaanka ee soomaaliya dowladdii kumeel gaarkeed ayaa waxa uu maanta ka mid ahaa dadka qaatay shahaadada xildhibaannimo waa sheekh aadan madoobe wuxuuna kusoo baxay kursiga koob siddeetan iyo sagaal ee maamulka koonfur galbeed deegaan doorashadiisa ay tahay warbaahinta ayuu la hadlay isagoo dhinaca kale ah markaa dadka ka midka ah ama u tartamaya guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya
inaan ku booriyo xildhibaanada soomaaliyeed dhammaantood maadaama doorshadan waqtigii la rabay oo diyaarka ahiday oo dastuuriyan la falaayay dib u dhacday haddana mar labaad in maaragtay maadaama la dadaalay arrintii suurtagashay in xildhibaanadii la doortay ummadda aamintay in ayaga dib u dhac kale sabab u noqonin oo shahaadooyinkooda qaataan taasna runtii waa waa ku dhiirigelinayaa ama waa ka codsanaya xildhibaanada soomaaliyeed in maaragtay shahaadooyinkooda qaataan waxaan si gaara u huseeyaa eh, aniga maanta nimid safaran ku maqnaa Eh, waxaan ogaaday markaan nimid guddiga u imid waxaan ogaaday isteedada maaragtay qaar inay dadaaleen oo qaateen shahaadooyinkoodii isteedka aniga aan ka soo jeedo koonfur galbeed eh, in waxaa la ii sheegay xildhibaankii koowaad aniga oo maanta safarka imid aan ahay qofkii bilaabay xildhibaanadii horey u joogay in weli shahaado qaadanin arrintaas waxaan waxaan leeyahay walaalahayga xildhibaanada ah inay shahaadadooda qaataan waxaa la sababtaasna waxaa la iiga sheegay markaan waraystay in maaragtay yacni barnaamij eh, xildhibaanada lagu cadaadinayo inuu yahay oo ha aadin meesha shahaadaha qaadin inay leeyahay oo waxaa- waxbaan tirsanaynaa la leeyahay waa waa dhici karta in wax la tirsado oo xildhibaano oo isteedka ka soo jeedo yacni la fargeliyey doorashadoodii guddiga yidhaahdeen xildhibaanadaad arrintooda sax ma aha in
weli waxaad degeysanaysaan warka habeennimo khabiirka madax banaan ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka ee soomaaliya maruu isha dayfan ayaa ugu baaqday xukuumadda soomaaliya inay si deg deg ah u joojiso dhammaanba xukunada dilka isha ayaa baaqaan jedisay kadib markii ay booqdeen ama markaa booqasho ay ku bixisay soomaaliya sideed iyo labaatankii maash iyo labadii bishan abriil aan ku gudin taas oo ay ugu gurgalaysay xaaladda xuquuqda aadanaha ee soomaaliya qabiirka ayaa dhalisay sida loola dhaqmo ayaa dhaliishay sida loola dhaqmo iyo xaaladaha ka jira markaasi jaalasha soomaaliya kuwaasoo ay sheegtay inay aada ugu hooseeyaan heerarka caalamiga xabsiyada aada bay u buuxdhaafiyaan u buuxdhaafiyeen dadka waaweyn iyo kuwa aan qaangaarin ee markaa la xirayay mar walbana lama kala saaro waxaana kasii daran bay tiri ciqaabta dilka waa ciqaab sharci joojinta isticmaalkeedu ma jiro waxauna markaa usoo jeedinaya xukuumadda inay joojiso dhammaanba xukunada dilka islamarkaana la dhaqan- la dhaqangeliyo hakiim kumeel gaar ah oo ku saabsan xukunka dilka taas oo ah tallaabada ugu horeysa ee lagu tirinayo ciqaabka dilka ayay tiri isha dayfan guud ahaan warkii habeenimo aad kala socoteen raadi dalsan ee magaalada muqdisho ee qaartan dhegeysa waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel